sannad kasta markila dayro kowda mey adduunku waybawis unsurumay silanka dabaaldega maalinta shaqaalo adduunka oo iyo qaramada midooben astayt in dunida oo dhan lanku dabaaldega ujeedadanaya ah in la maamuusa walqobadka dadka shaqeeyow baydhabo waybageeka ku dhiiday munaasabad weyn oo yaha qabanqaabida wasaaradda shaqada iyo arrimo bulshada koonfur galbeed taaseyta iyo ha ku qayb galeen wasiire xildhibaano iyo ururada ku shaqeeyow arrimo bulshada agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimo bulshada koonfur galbeed soomaaliya maxamed suufi aadan iyo kuduway muhiimadii in lataa shaqaalo weynaga soomaaliyeed in geeka oo kale la xusa runtii geeka mayg waa maalinta shaqaalaha adduunka waana mayg waa maalin isku leeyin shaqaalaha adduunka mana idinku dabaal degay adduunyada oo dhan markuun ununa may ku madanaa dowlado adduunyada ku jara saldartiya yaa geeka may xusahaye maalinta shaqaalaha adduunka mayg waa maalin shaqaalaha adduunka lagu sheekaya macnaha runtii dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo oo gudulow siyaasadii iyo istaraatiijiyadii kulanta shaqaalaha wasaaradda shaqadii arrimaha bulshada may xooga saaranta ama xooga saartay xuquuqda shaqaalaha iyo badqabka shaqaalaha shaqaalada markii lagu hadalaw ma-aad shaqaalaha dowladda ama shaqaalaha hay-adaha shaqaalad markii laha qof welba oo hiraabtay hakahaw oo shaqeembahaw iyo shaqaale ah wasaaraddana intaas iyo mas-uulku xigta waxaana ku mida wasiirada ha ku qayb galay maalinta laka xusaaya shaqaalo adduunka iyo si isku mid a unkudawahi muhiimadii lata maalintu angaarka ah shaqaalo adduunka waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo oo maanta way ku-asasaysan tahay maalinta shaqaalaha adduunka runtii ururada adduunka markay isku tageynay ayana ood markay isku tageyna waxay soo saareen isku ayana muusadeen inay tahay maanta maalinta shaqaalaha adduunka sababta loo sameeyeyna waxay tahay in shaqaaluhu ay maaragtay fasax helaan oo reerkoodii ay ay mataqaanaa ay la bashaalaan maalintan geeka maalinteed muhiim eow maalinta shaqaalaha adduunku way ku ahaa inay weynaan waa muhiim eow muhiimadda way ku ahaa hadal badan way ku ahaa miisurugna way baa dhahaa dhammaan shaqaalaha adduunka gaar ahaan soomaaliya gaar ahaan stateka way badanaa hambaryo hambaryo geerkawa kowda may maalintii shaqaalaha adduunka liqastay eta maylanaa marka hore hambalyo hambalyo shaqaalaha meel kasta oo roogan adduunyada gaar ahaan shaqaalaha reer koonfur galbeed hambalyo intaas markii aan hagudago shaqaalaha yoon xaquuqa lagaleeyoon xaquuqa dadgaleeyin mas-uuliyiinta cid kasta oo mas-uuliyad saaranta oo lain shaqeeya kii beerleyn falan baado may waajibka ee qofkaas muwaadinka in shaqeeya in isu ilaaliya xaquuqdiis maalintan runtii waa maalin aad iyo aad muhiim uga adduunka meel walba ayaa laga xusaya waagii hore mar waxaa dhici jirtay wadamada hanti wadaaga keligood inay xusaan laakiin hadda adduunka hantigoosadka xataa way xusaan laba arrimood ayaana muhiim u ah in ay shaqaalaha helaan cadaalad oo waxaa la yidhaahdo capitalismka ama hantigoosadka oo shaqaalaha dhiigooda dhuuqaayo oo ku shaqaysanayo wax oo maaragtay dheefleen aanay shaqaalihii weyn aanan ka helin in lala dagaalamo anka dambeyntii wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimo bulshada koonfur galbeed soomaaliya maxamed xasan fiqi yaa hambalyan diri dhammaan shaqaalo soomaaliyeed sigaaree shaqaalweynaha koonfur galbeed us-oona sheegay muhiimadda shaqaalo iyo in layin shaqada dowladda shaqaalaha koonfur galbeed runtii waxay ka mid yihiin shaqaalo weynaha adduunka waxayna runtii muujiyeen dadaalada caalamka laga sameeyo sida hadda soomaaliya oo dhan ka jirtaba uu wasiirka cadaaladda daay sheegay waxaa jirto banaanbaxyada waxaa la samayn jiray oo meel kasta la marayo quwadihii ay ku shaqeynayeen ay soo bandhigi jireen laakiin xaaladaha adduunka uu ku sugan yahay soomaaliya ay ku sugan tahay darteed ayaa nagu qasabtay ka wasaarad ahaan inaan micnaha soo koobno oo aan xusuusinno shaqaalaha arrintan oo ah xusidda ah oo keliya waxaan jecelahay oo keliya inaan wax yar xusuusiyo taariikhda maalintaani sida ay ku timid oo keliya arrintaani brofesorka muxuu ahaa wasiirka qorsheynta ayaa xoogaa sharaxaad ka bixiyey shaqaalaha adduunka waxay ku aasaasantay kun sideed boqol siddeetan iyo lixdii ayaa magaalo ku taalla waddanka maraykanka ee la yidhaahda chicago shaqaalihii joogay ayaa waxay ka dhiidhiyeen habkay ku shaqaynayeen oo ahayd inay shaqeeyaan afartan iyo sideed saac laba iyo toban saac oo magacii uu sheegayay oo ah hanti dhooridda qoladan la yidhahdo hanti goosadka dadka shaqaalaha dhiigooda cabi jiray iyadoon saacad badanna ay shaqeeyaan lacag yarna la siinayo taariikhdun gaarka ah ee kowda mey way ballandoorday in la xuso shaqo joojin dalka oo dhan ee maalintun u haytay maalintii la bilaabay shaqo siyeed saacadood ah oo bilaabatay kowdii mey kun siyeed boqol siyeetan iyo liti